kenya waxaa loolan adag loogu jiraa hanaanka dastuurka dalkani kenya markii saddexaad dib loogu bedelayo qodobo ka tirsan iyadoo guud ahaan dalkani kenyana guuxayahaynta ugu badana dalkani kenya ay ka jirta ay tahay dastuur bedelidaasi oo ku imaanaya hanaan ay ku heshiiyeen madaxweynaha dalkani kenya iyo ra-isul wasaarihii hore dalkani kenya ahna hogaamiyaha mucaaradka dalkani kenya oo si wadajira isku gacan qaaday kadibna soo saaray qorsho ay ugu magacdareen b p i oo ah wada heshiisiin iyo wada noolaansho waxay gun ooga dhigeen hogaamiyihii hore aqlibiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ayaa waxa uu aaminsan mashruuca in mashruucaasi b b i uu yahay mid lagu marin habaaminayo kenyaanka guud ahaan gobolada waqooyiga iyo dadka muslimiintana hanti fara badan iyo weliba hanaanka dowladda haatan oogu jiraan ay ku weyn doonaan haddii mashruucaasi uu maro
carinkii xoolo dhaqatada toddobaatan kursi baa la qaybsan oo baarlamaaniya waxaa lagu leeyahay toddobaatanka guddi waxaa la siin qowska keli baa la siin toddobaatan kursi baa la qaybsanaya annaga waxaa lalehay county kastaa waa in xabad la siiyo haddaan nahay madaxda xoolo dhaqatada toddobaatanka kursi waa inay lagu qaybsado miiska haddii kale maqaarsaad annaga ragka uma limin dad anaka uma buuxinayo waxaa la yidhi lacagtii dowlad goboleedka ayaa la dhimaya kolbaa waa la socotiina sanadka baarlamaanka sanadkii wax ka soo samiroobay tii markii sanadka baarlamaanka looga reeyey nimankii raggaa waxay soo geliyeen dastuurka magaalo gaarida county taqriiban hal bilyanaa ka baysa tanariiba laba bilyan iyo bar doodaasi ducaale hogaamiyaal kaloo kasoo horjeeda ayaa jiro iyaguna fagaarooyinka ayay ku hadlayaan waxayna aaminsan yihiin in haatan la gaaray in xilliga dadka soomaalida gobolada waqooyiga dalkani kenya ku dhaqan ay ku biiri lahaayeen mashruuca wadajirka ee madaxweynaha iyo rayla omolo odinga ay si wadajir ah dabada uga riixayaan sida uu ku doodayo hogaamiyaha hogaamiyaha xisbiga laga tira badan yahay ee maamulka gaarisa county mudane maxamed cali sheekh aamin kombyutar ka hadlay meel fagaara ah haddii dowladda ay dhahda hadda boqol toban iyo shan baa la siiyaa bajetka waddanka hadday dowladda ay dhahday meeshii boqol toban iyo shan laga siina waxaa laga siina boqol kiiba soddon iyo shan laakiin siyaasadaa lagu wadaa wax markuu socdaneh adoo bannaanka ka taagan ma dooda kartid samaho waa inaad soo gashaa aad gudaha ka dhex dooddaa haddaa bannaanka sarsarka aad istaagta aad dhahdo waxba ma rabi may shaqeen midda kaloo b b i ku jirto annaga noodanno eh waxaa waaye arrimahan world development fund waaye waxaa la dhahay ward walba oo soddonka ward garis lacag gooni ah oo la doonaynin oo budgetka marka la marinan la dhihi abaqayla ward soddonka milyan bay leedahay oo toos account gooni loo hagaajinayo oo duqeydii iyo guddigii ree abaqayla ee maamulayaan may dhacda weligeed soo wax soo kordha ma aho soo dan ma aho waxaan kaloo ka caracarin lagdheera iyo balambala way tegi rabaan sooma soo wixii lala cawaadayo oo mudaharada samayna saas ma aheen dowladda waxay dhahdaa way joogayaan way joogayaan bay tiri wax kaloo extra hadduu jirane annaga oo ku jirna yaan ka dhex raasana soo saas maho haddii kuwii naga tegi rabeen noola dahay haddii kuwa kale aan raadsan karno anagoo ku dhex jirno oo ka dhex doodi karno soo arrin wanaag ma aho hogaamiyaasha xoolo dhaqatada iyo dadka muslimiinta ee gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta dalkani kenya ku nool waxay qalinka ku duugeen in wax badan laga bedelo haatan hindisahaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo rayla omolo odinga ay raaniriyeen waxayna aaminsan yihiin isbeddel lagu sameeyo guud ahaan guud ahaan hindisahaasi haddii la doonayo in haddii la doonayo in shacabka loo soo dhaadhiciyo waddankanetow annaka waxaa naloo doortay inaan diinta iyo gobolka iyo shacabka aan matalno inaan dhahno kenya meesha lagu qaybsan maxaa loogu jira sheekada siyaasi waxaa weeye ii dhiib aan ku dhiibin nin nin kale gaarigiisa u raaci malaho adigu waa madax u tahay adigu kuyaa madax u tahay adigu ruto kalanjina madax u tahay kalooso mukaambuu madax u yahay musaaliya nin kasta aadan barriya kuwo kalena cidda doo soomaali iyo muslimiinu xoolo dhaqataan madax u isku sooda celiyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya rayla omolo odinga ayaa waxa uu sheegay in goordhow la bilaabi doono soo aruurinta ilaa iyo hal milyan oo saxiix ah taasi oo ka dhigan in haddii kenyaan gaaraya hal milyan oo qof ay saxiixaan in dastuurka dalkani kenya wax laga bedelo kenyaanka u dareeri doonaan afti qaran maxamed faarax shire v o a garisa